waa xamlo guud ahaan ka socotay wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud oo loogu magacdaray xamlatu muscab ibnu cumeyr oo shacaarkeeduna yahay ajiibu daaci allah xamladan ayaa waxa ay socotay muddo soddon iyo lix maalmood oo xiriir ah taasi oo qaybteeda koowaad lagu soo gabagabeeyey deegaan ka mid ah wilaayadaasi galgaduud intii xamlada ay socotay waxaa loo faa-iideeyey dad gaaraya siddeed boqol oo qof kuwaasi oo rag iyo dumarba isugu jiray islamarkaana ahaa dad aan waxba qori karin iyo ku wax qori kara munaasabadda xiritaanka xamlada waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta ugu sirsaraysay wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud culimaa uddiin waxgarad iyo guud ahaan bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana xusid mudan intii xamlada afmeerkeeda lagu gudi jiray in la qabtay tartan u dhexeeya ragga iyo dumarka ee ka faa-iidaysta xamlada iyagoona lagu imtixaanayay waxyaabihii ay ka faa-iidaysteen inta ay xamladu socotay haddaba waa kuwaan iyaga oo soo bandhigaya waxyaabihii ay barteen inta ay xamladu socotay ragga su-aasha dhagaha u fara waa dadka warqadaha wa alixsaan maxaa la dhahaa haddaad sheegi weysaan gabdhaha inka qaadanayaye an tacbudallaah kaannaka taraahu fain lam taku taraahu fainahu yaraaka maasha allah jasaak allahu khayr ii kaadi guddigaan u celinayaa su-aashaas inay sax tahay in kale haye sax miya sax waay miya maasha allah guddiga su-aashaas waxay dhaheen sax waaye abaalmarin waxaad u heshay saddex doorar u tur saddex dooraraad ku guulaystay maasha allah kaarkaagana waa heshay raggana sumcaddoodaad ilaalisa su-aashaan waxaa iska laha gabdhaha haye bismillaahi raxmaani raxiim bismillaahi magaca alla ayaan ku bilaabay allahaasoo arraxmaan naxariista guud naxariista allahaasoo arraxiim naxariista gaaran muuminiinta u naxariista قل كده نبي محمد أعوذ بها من قلب برب الفلق الله وياك دنبلا الله وياك دلعشة من شر ما شيء شرط سان كامل غرق أو أبوري ومن شر قاسق أبيك شرط سان كامل إذا قوى قرط مقديوب ومن شر نفافات متك وحكون شرط سان كامل قلها في الأقد كنت بعد أحد حقوق كنت ومن شر حاسد حاسد كشرط سان كامل إذا حسد قرط حسدايو haye guddiga haye maasha allah waa saxdaali gabadhan siddeed doorar ay leedahay waxayna ka guulaysteen ay ka faa'iidaysteen ragga bashiir axmed xayle oo ah xubin ka tirsan golaha dhaqanka soomaaliyeed iyo waxgaradka kale ayaa goobta kalimaad ka jeediyey haddaba waa kuwaan iyaga oo halkaasi ka jeediyey dardaarano dhinacyo badan taabanayay eeladan riyaal iyo walaalayaal waa in salaamaynaa waxaan isku salaamaynaa salaamta islaamka waxaan maaragtay aad iyo aad u danaynaynaa maadaama raggii laga badiyey oo gabdhihii ka badiyeen waxaan isleeyahay haddaan isfiirino arrintaa biilka ku maqnaydeen iyo xamaalka ayay ayagu gurga iska joogaan ay akhrisanayeen buugta ay akhrisanayeen ha u qaadanina gabdhadeena maaragtay aad ragga ka badideen laakiin adinka waa gurgiinaad joogteenoo maaragtay adeegaa laydkugu maqnaay guudaa laydkugu maqnaay intaas ayaa dibudhaca keentay dibudhaca laakiin waxaan jeclaha anigoo maaragtay biilkii iyo xamaalkii ku maqan inaan ka badi doonno waqtiga dambe insha allahu tacaala marka libinlibinlibinka ka dambeeya libin maaha la yidhi libin la yskaga dambeeyo waaye annaguna waxaan leenahay dhallinyarada iyo odayaasha war markaad xamaalka jirtiin maahna marka kale labanlaaba shaqadiina iska dhiga dad nool maanta gabdhihii dhulka ay idku jiideen halbunta haddii layskaga badiya dhulkaa laydku jiiday waa laydka badiyey marka gabdhaha ruuxooda ayagana waxaan u sheegaynaa way mahadsan yihiin way dadaaleen qayr baradna laha idin siiyo adinkoo carruurtii haydiin oo dabkii ku jirteen haddaad ka badideen waa aad iyo aad bay maaragtay waa kelmad xiisa u leh mudnaanteedana leh waaliga wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud sheekh abuu khaalid ayaa soo xiray xamlada isagoona halkaasi kula dardaarmay dadkii ay dowrada usoo dhammaatay isagoona ugu baaqay in ay gaarsiiyaan meelo badan oo ay ka mid yihiin qoysaskooda alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin walcaaqibat lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allah waliyu saalixiin waashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh ama bacdu awalan alla subxaana wa tacaala ayaa u mahad celinaynaa allihii naga dhigay muslimiin bacdallaahi dhammaan xuduurka munaasabadan kusoo qaybgalay culimmadii hadda ay yihiin waxgaradkii rag iyo hawaanba waa mahadsan yihiin gaar ahaan dadkii mushaarakeeyey dowladan maanta meeshaan gebagabada ah oo khitaamka ah ee dadkii qaybgalay oo muddo runtii buraarig ama hindhaqaad ay ka samayn karaan qadiyadaasi marka runtii aad iyo aad ka wilaay ahaan ugu faraxsannahay juhdiga meesha la geliyey iyo bandhigga hadda maaragtay dadka ka qaybgalay ama ardada ay sameeyeen waxay ka soo qaateen dowladan maaragtay ay ka soo qaateen ay maaragtay tijaabinaayeen ama fiirinaayeen waa arrintaasna waa arrin aad iyo aad u dhiirigelinayno runtii daacigu wuxuu noo sheegay ragga culummada ah ka qayb qaatay ducaadda ah duruustan bixinayay soddon iyo lixda- lixdaas maalmood waxa waaye ilaa laba iyo toban daaci ay ahaayeen inaan ka qayb qaadano ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa in runtii amniga iyo nabadda ilaahay subxaana wa tacaala noo daa'imo codowgana ilaahay dibiyo muslimiintiina ilaahay sugo oo guuleeyo ilaahayba subxaana wa tacaala weydiisanaynaa waana aad iyo aad u mahadsantihiin reer ceelgaras juhdiga aad bixiseen martiqaadid aad samayseen kulanka iyo maaragtay mushaarakada aad samayseen sida ay idin ammaaneen maaragtay raggii oo idinla joogay culummada ahaa oo maaragtay eh, rag iyo haweenba ay u dadaalayeen wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullah waxaa wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud si dardar leh kaga socda xamlada lagu baraarujinayo guud ahaan bulshada qaybaheeda kala duwan taasi oo ilaa hadda ka socota gobolkaasi galgaduud